waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali xanuunka otisimka ayaa ah mid caruurta ku dhaca iyadoo siyaalo kala duwan markaasi uu u kala saameeyo haashim ducaale waxa uu aasaasay urur la yiraahdo daryeel otism oo ka dhisan dalka u k kaasoo markaasi wacyigelinta iyo baraarujinta xanuunka otisimka ka shaqeeya sidoo kale haashim waxa uu dhalay wiil hadda labaatan jira oo xanuunkaasi marka ku dhashay khadka telefoonka ee dalka u k ayaan waxaan ku weydiiyey bal barnaamijka iyo baraarujinta ay wadaan haashim waxaana uu yiri
waa arin aan ku baraarugnay haddaan nahay waalidiinta leh caruurta autismka leh taasina ay qasabtay inaan inaan istaagno aan isku tashano waxa ugu daran oo halkan ka jira waxay tahay waalid walba goonadiisa buu u qoqoban yahay marka sababta ugu weyn oo aan wacyigelinta ama isdardaarinta halkan aniga udhiga saas waaye isdardaarinta waalidiintu waa arrin markaas ka dhalatay baahiyaheena gaarka ah
waa gartay marka waalidiinta soomaalida haashimow inta badan ma qirtaan inuu u joogo cunug xanuunka qaba waxaad moodaa mararka qaarkood ama la dhahaa waalidiinta qaarkood inaysan xataa qiranba in ilmahoodu xanuunka qabaan
marka ugu horeysa loo sheego waxay maraan saddex heerar heerka ugu horeeya oo ah heerkii kafaarka ama shoogka aan ku magacaabay heerkaas wixii maadaama aanan garanayn laguu sheegay aada u jeedid caruurtaadii inaanay ahayn caruur sida caruuraha kale ee la da-dana u barbaaraya kaas waxaan ku bilaaba heerka kooxad oo ama shoogka ama dhakafaarka case kale waxaa jira oo ah oy dad galaan oo ah denial ama isdiidsiin isdiidsiin dadka waxoogaa inaga wuu adag yahay laakiin waxaad isleedahay wax walba wanaagsanaan doonaan waa waxan waa ka kori cunugii waa qalqali waa waxyaabo oo adiga aad isku qancinaysid waalid ahaan baad maraysaa heerkaasaa marka waxaa laga yaabaa waalidiintu inay ku dheeraato oo ay oo ay madaxooda geliyeen in caruurtii ay hagaagsan yihiin oo un waktiga wax walba uu sixi doono heerka ugu dambeeya oo waalidiinta ay tahay inay gaaraan waa heerkan ah aqbalidda iyo in ay markaas u guntadaan inay caruurtii caawiyaan markaas dadkiiba dadka kala duwan marka waktigaas qofkuu ku dheeraado waktiga ah inkimada ama waktiga dhakafaarka waalidkii isagiiaaba isku mashquulaya intuu ka fikeri lahaa caruurtii baahida gaarkaa qabtay marka waxa ugu weyn oo dadka aada u wareeriya waxaa ka mid ah labadaas markay ku daaxaan taas waxaan bulshadeena afka qalaada laga stigma ama baarayn oo reer reerkaas wuxuu qabaa arrin xanuunsan ama waxaas inay dadkii ay ka baqaan sidii bulshadu ay u arki lahayd taasna ay keento in waalidiin badan ee caruurtii ay guriga ku hayaan oo ay ay taasi ku noqoto caqabad maxay dadku kaa sheegayaan darteed in ay haddana ay ugu darsoonto saddexdii qodob aan ka soo hadlay mid eriya oo ah sidee waan dadka uga qariyaa dibkan haysata oo gaarka ah waa gartay marka marka haashimow adiga sidaad sheegtayba wiil baa kuu jooga xanuunkaas qaba sida la og yahayna xanuunka heerar kala duwan buu leeyahay oo mararka qaarkood dadba waxaa laga yaabaa ilma xataa hadalku ku adag yahay kuwa wax yar un laga dareemayo marka maxaad is leedahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waalidka haysta ilmo otism qaba ay u baahan yihiin ama ay fahmaan adoo isticmaalaya khibradaada
horta runtii autismka haddii aan sideedaba la sheego waa spectrum ama way baahsantahy waa wuxuu noqon karaa mid khafiifa ama mid aad u culus intaas marka qaasadaas dhexdeeda lagu jiro ayaa caruuruhu meelo kala duwan ka joogaan marka qaar baan hadlin oo meel verbal ah sida wiilkiioo kale oo aan shiigan karin dhibka haysa qaar baa hadla intaba waxay ka siman yihiin dadka autismka qaba oo lagu daro xitaa asperger syndrome midkaan la yidhaahdo oo oo ah high function afka qalaan yidhahdo ama dad maskax wanaagsan oo weliba autismka leh intaba waxay ka siman yihiin dadla dhaqanka oo autism sidiisa waa qofkiiba isagii isku fillaanaya oo adduunyada kale xataanu dan ka lahayn lama lama lama mucaamilaayo waxaad arkaysa carruurtii keligood gooni ciyaaraya carruurtii ku celcelinaayo hal wax ay jecel yihiin xataa dadka waaweyn oo qofkii markii xitaa uu dadka la sheekaysanayo tiisa unbaa wacad uma yaqaano in hadalkiisa ka sugo ama hal wax unba maanta dhan ku celcelin u wada hadli kara xataa marka waxyaabahaas kaleeto aadka ay muhiim tahay in la ogaadana waxay tahay iyaku ma yaqaanaan kaftanka oo waxaa tidhaahda sidii ereyga uu yahay unbuu u qaadan oo kaftan iyo maldaxaad hadal iyo maleh waxaa kaleeto oo lagu sheegaa inaysan aysan fahmayn afka qalaad lagu yaraa empathy ama inay qof dhibaataysan ay la baroortaan marka waxyaabahaas oo dhan waa wax ka wada dhexeeya ama ha ahaadeen family autistic ama ha ahaadeen mile ama high function autistic qoladan maskaxda badan marka intaba autismka wuxuu uu ka asiibaa dadla dhaqanka
waa gartay haashimow markay ilmuhu dhashaan caadiyan imise sanay qaadataa in la ogaado inuu ilmuhu xanuunkaas qabo haddiise markii ilmaha lagu sheega xanuunka waalidiintu markiiba aysan caawimaada iyo taageerada ay u baahan yihiin raadsan dhibaato ballaaran ma laga yaabaa inay u geysato ilmuhu markay koraan
horta waxaan aad ugu doorin waa waalidka waxa ugu horeeyo arka maadaama ay caruurtii ay iyaku yihiin marka haddii caruurtii ay ka soo daahdo hadalkii ama astaamo gaara ay ku arkaan hadda wiilkii oo kale laba jir markuu ahaa hadaaka caruurta caadiga ho bilaabay kadibna wuu joojiyey marka waxyaabahaasoo dhan waa inay tusto waalidkii in ay jiraan marka taas markay arkaan intii ay isku qancin lahaayeen wax walba way hagaagayaan ama dadka intay u sheegaan hebelba toban jir buu hadlay inaanay ku ekaana siiba dadka degan wadamadan reer galbeedka inay ay la xiriiraan qoloyinkii caafimaadka oo ay markaas ay bilaabaan in la ogaado maaha autism oo keliya hata waxyaabo badanaa jira oo markii laisku soo duubo learning disability la yidhaahdo oo qofkii aanu wacyigii laga rabay aanu gaarayn marka taas caruurta inay waalidiinta ku baraarugaan oo ay tahay inay isha ku hayaan oo ay ka fakiraan taas lana gubtadaan oo waxyaabaha ugu daran oo investiga markii la samaynayo ama in la helo dhakhtar sheega cudurka wuxuu yahay wakti bay qaadataa waana psychiatrist waxyaabaha ama professionayaal badan baa dadka ay tahay inay la sheekaystaan marka haddii waalidkii aanay ahayn marka dad il furan oo wixii ay arkeen sheegaya oo u gudbinaya si markaas ilaa dhakhtarkii afaraatan saa cunug lama joogo oo waxaa laga yaabaa saacado yar uu arko iyo dadkii kaloo professionaalka ahaa oo caruurta qaabilsanaa marka waalidka ayaa colaaska ay saaran tahay waajibka ugu weyn inay arkaan markay arkaan ay la xidhiiraan sida ugu waa garta haashimow marka soomaalida xanuunkan waddankii markaan joognay lama maqli jirin ama lama aqoon qurbahana soomaalida wuu ku badan yahay baa la dhahaa ma jiraan wax daraasada ama tirakooba oo hadda u k baad ku sugan tahay oo la sameeyey oo lagu ogaaday in soomaalidu bulsho weynta miyay kala mid tahay mise si gaara ugu badan yihiin caruurta xanuunadaas ku dhacaan
iyadoo ay iska warqabta oo haddaad la shakaysato aniga waxaana aad noola degan magaalada lester dadkan ka yimid south east asia oo aad ugu badan magaaladan iyagu markaad la hadashana waxay kuleeyahin anagii lagu darweyn marka qof walba marka dhibta haysata buu u jeedaa ma yaqaano dhibta haysata hadda waxaan arkoo kaleeto aad dadkan suudaanta ah wadanka muqurada oo aad usoo galay caruuro way haystaan marka waa wax un dadkii aafeeyey laakiin cid wal qowmiyad walba iyadaa iska warqabta markaan usoo laabto daraasadihiina ma jira daraasad aniga intaan ka warqabo laga sameeyo u k ama magaaladan aan deganahay oo lester ah laakiin waxyaabaha aan ognahay waxaa ka mid ah maadaama hadda waalidiintii ay aqoontooda korortay oo ay bilaabeen inay kaashadaan waxyaabaha aad ka arki karta marka waxaa ka mid ah gurubyo badan oo iyaku macluumaadka isdhaafsada isku tiirsan marka nambarka markaa sidaa u fiirisid waxaan afka qalaad lagu yiraahdo anecdotal evidence ama calaamado oo number adiga oo kasoo qaadanayo wax aan scientific ahayn ama aan science lagu salayn numbereska marka meeshaasoo kala laga ogaan karaa maxaa yahay markii loo fiiriyo number number ahaan hadi kulley waa la dareemay hadda inuu badan yahay laakiin anigu ma sheegi karo intaas weeyaan ama intaasay tahay anaan u haynin wax ku salaysan jira koob la sameeyey waa gartay arrinta waxaad ka dhawaajisay stigmada oo ah dabcan in faamilkii ama qoyskii ilmo noocaasa ay u dhashaan ay xoogaa dareemaan ceeb ama in bulshadu ku ceebeynayso ama ay qarinayaan weli bulshadeena soomaalida ma ku badan tahay oo ma jiraan qoysas ilmo noocaasa haysta laakiin weli la xishoonaya inay dadka u sheegaan oo dhahaan ilmahaygu xanuunkan otisimkay qabaan
weli werta waa waxaan dhaqan bay naga tahay oo waa inan inan isku cambaarayno ilaahay qofka siduu u galay maama waa tiraada hadaad casirka isha gayso ceshihii waa lagu lagu wacaya lagu wacayaa oo ilay baa lagu bixin marka macnaha waxay tahay waa in ay tahay horta dhaqan oo soomaali ahaan dul inan ilaahay wuxuu qofkan qadaray inaanan cambaaraynayno qolin cambaarayntana sideedaba qofka markuu ku nuglaado way dib u keentaa marka aniga waalidka waxaan ku doorin keliyata inaanay u xirnaan dadka kalaa wax kaa sheegi oo aanay caruurahooda maaha inay qof walba jidka ku arkaan ay u sheegaan aniga waxaan aad u booriyaa war cidda kaa caawin karta cidda kaa caawin karta caafimaad ha noqoto ha noqoto bulshada inta kugu xeeran oo mararka qaarkood kuu noqon kara qof kaa bedela waa shaqo aad u badan markaad caruur autiisam leh aad leedahay taas macnaheeda waxay tahay marka inaad maskaxdaada furto oo aad muhiim intaad qarin lahayd oo aad intuu yar yahay caruurta waxyaabaha aad u goorniya anoo ka faa'iidaysanaya fursadan aad isiisay waxyaabaha aad u goorniya waxay ka mid tahay caruurta intuu yaryihiin waa laga yaabaa inaan qool ku xirnaan horaysino inaan jojoogno inaan iraadno markaa joog laakiin caruur ma ahanayn weligood way weynaanayaan way korayaan waxay noqonayaan labaatan jir sida wiilkayga camal muhiima marka inay waalidiintu ka faa'iidaystaan waqtigaas ay caruurta yar tahay waa waqtiga ugu muhiimsan oo la bari karo wax allaala wixii xirfada siiba xirfadaha ku saabsan xirfad nololeedka siduu qofkani isagu isu dabari lahaa ha noqoto waxyaabaha uu u baahan yahay noloshiisa ha noqoto sidii waxyaabaha ugu fududoo dadka ay aad u sameeyaan waxay tahay iyagoo ka tahay jacayl badan inay caruurtii waaweyn ay weli ay u qadayayaan caruurtii waaweyn ay weli ay ay suulidii arrimihii gaarka ah ay ahayd inay baraan weli u sameynayaan taas macnaheeda waxa waaye qofkii autismka qabay canunkii wuxuu u arkay waxan inay tahay wax caaliya oo ay tahay in loo qabto ilaa noloshiisa marka macnaha aan aadka ugu boorina waxaa ka mid a war waxyaabaha kale ama iskuullada ama wax kastaba gooliban waxaad arkaysaa caruur aad ugu fiican iskuulladii iyo jaamacadihii iyo wixii la sabay in la sameeyo balse ay noqotay inay inay sameeyaan inay sameeyaan arrinta ku saabsan ah inay iyaku ay ay sameeyaan ay wax walba u sameeyaan taas macnaheed waxay tahay caruurtii baa laga dhuminayaa waktigii ay wax baran lahaayeen caruurtii baa waxaa laga dhigayaa jacayl dartiis in wax walba loo sameeyo adiguna qof weligiis waarayo ma jeedna anoo ka faa'iidaysanayo inay waalidiintu caruurta inta waryar yihiin ay baraan sidii loo noolaan lahaa kaasina wuxuu ahaa haashim ducaale oo iigu warramayay khadka telefoonka ee magaalada lester ee dalka u k udhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali